Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa xariga ka jiray dhismaha hoteel cusub oo markaasi lagu magacaabo rinjineed oo laga hirgeliyey magaalada Baydhabo kaas oo loo dhisay qaab casri ah munaasabadda xarig jarka ayaana waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiirka ganacsiga gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo iyo xildhibaan Bishaare Cali Nuur oo ah milkiilaha hotel rinjineed ee xariga laga jaray madaxweynaha ayaana soo kormeeray qeybaha kala duwan ee hoteelka xarig jarka iyo kormeerka kadib gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin iyo wasiir wasiirka ganacsiga koonfur galbeed ayaa bogaadiyey dhismaha hoteelka cusub iyo horumarka ganacsi ee markaasi uu gaaray maamulka koonfur galbeed deeg insha allah mayb waa meelan kaan barayna mayb waa hildhibaan bishaaro oo mayb waa ka kordhiidi bildangan cusub oo magaalada baydhabo runjinaad mayba ganacsiga mayka fiiliya madi maarna ganacsi maalgelin badan suu biyaan ya may kooya mayba marahayso in dib mayba da shaqaalo badan la hele dadka mayb waa marahayso meelyo shaqaabur badan laga hele meel dowladda kashari korta laga hele marka bishaar mayb waa dadka may ka midata magaalada nuur heerta ka midata insha allahu khayr lasi ganacsi ganacsi mayb ilahay ilahay barakay ma rajayna insha allah mayba meelo mayba in war badan mayba kabadii dood magaalada balcadiya runtii maanta farxad weyn noo tahay inaan ka soo qayb galno uuluwa xarig jaro madaxweynihii dowladda koonfur galbeed waxayna tusaysaa dhiirigelin aad iyo aad u wanaagsan oo mar walba loo heelan yahay ganacsatada koonfur galbeed inay horumar gaarto runtii waxaa kaloo u mahadcelinaynaa xildhibaan bishaaro oo ayadana mar walba u taagan in ay ganacsigeeda horumar ka gaarto waxaa la dhahaa sanadkii hore sidaad ahayd inaad iska bedesho sanadka dambe wax horla la imaatid marka aad aan ugu faraxsanahay hambalyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo si rasmi ah xariga uga jaray hoteelka ayaa bogaadiyey horumarka ganacsi ee maamulka koonfur galbeed uu ku tallaabsaday runtii maanta waxaan ka soo qayb galnay furitaanka hotel runjanaad oo ah hotel qurux badan ganacsiga maanta koonfur galbeed ama baydhabo yaallana lafdhabar u ah oo muhiima oo qurux badan oo aad iyo aad loo hagaajiyey kalaaskiisa iyo nadaafadiisa iyo quruxdiisa iyo qolalkiisaba qof kasta oo mas-uula ama madaxa ama ajnebi ah uu ku nasan karo yaan soo aragnay horteelkaasaa maanta la xarig jaraayay sharafay noo tahay inuu ganacsiga sii bato sharafay noo tahay inuu maalgashiga sii bato sharafay noo tahay in aan dhiiro gelinno ganacsatada reer koonfur galbeed aanan ku ammaanno dadaalada ay suubiyeen maadaama ay saas tahay bishaaro oo ah milkiilaha ruunjanaad waxaan leennahay hambalyo ganacsigan quruxda badanood suubisay allaha kuu barakeeyo waana ku faraxsannahay runtii cid kasta oo dadka reer koonfur galbeedaa ka faa'iidaysan doonto dowladda koonfur galbeedaa ka faa'iidaysan doonto ganacsatadaa ka faa'iidaysan doonto dadka reer koonfur galbeed oo dhan baa shaqaalo iyo shaqa abuur ka heli doono marka waxaa waaye waa wax qiimo badan waa wax qurux badan oo koonfur galbeed ku soo siyaaday aad iyo aadaa ugu mahadsan tahay